musharaxii jegada madaxweyne ku-xigeenka uga sharaxnaa xisbiga awcid cabdirashiid xasan mataan ayaa iscaslaadiisa ku sababeeyey khilaaf uu sheegay inuu ka dhex oogan yahay hogaanka iyo musharaxa madaxweyneha xisbiga ee faysal cali waraabiye jamaal cali xuseen cabdirashiid xasan mataan oo v o a u waramay ayaa ugu horeyn ka hadlay sababta iscaslaadiisa waanan iska casilay xubnimadii iyo musharaxnimadii aan ku soo saaray xisbiga awcid eaan rabnay inaan ugu tartanno inaan ku guulaysanno talada madaxtooyada xisbigu taariikho badan buu soo maray wuxuu soo maray wakhti uu baaba ahaa oo aanu ku heshiinay inaanu soo saaro taageerayaashii xisbiga ayna taageereen oo inagu taageereen musharaxnimadeeduna xisbigu ku soo baxay wuuna ku guulaystay inuu ka mid noqdo saddex xisbiya tartami doona halkaa marka laga soo bilaabo khilaafka awcid maalintaa guushu dhacdayba wuu la dhashay wuxuuna ku gaar ahaa murashax jamaal iyo faysal cali waraabe dadaal badan baan ka galay qof ahaan iyo xisbi ahaan dad badan inaanu kaa soo afjaro laakiin dagaal badan oo ku socday xisbiga awcid dartii waxaa sii kala fogaanayay mar walba musharax jamaal iyo guddoomiye faysal oo aan leehay iyaga laftooda qayb ka ah inay caawiyaan dagaalkana lagu hayay waan ku qancin kari waayey waannu isku aragti ka noqon weynay dagaalkaannu ka gelayno badbaadadiisa murashax jamaal waanan badbaadin kari waayey xisbiga cadaaladda ee daryaalka oo uu shirqoolka lagu duminayo si fiican gacanta ugu hayo injineer faysal cali waraabe marka waxaan ku qancay inaanan bulshada ku qanacsan hogaaminteeda iyo taageerayaashaydiiba aanan wakhti intaa ka badan ka sii lumin karin cabdirashiid xasan mataan oo aan weydiiyey khilaafka uu sheegay inuu ku jiro xisbiga ucud dhexdiisa iyo waxauu salka ku hayo wuxuu eedda khilaafkaasi dusha ka saaray guddoomiyaha xisbigaasi faysal cali waraabe waxaanuu sheegay in xalinta khilaafkaasi aanu guddoomiyuhu diyaar u ahayn waa sida uu hadalka u yidhi cabdirashiid oo aan si cad u sheegin cidda uu sheegayay in xisbigaasi ay duminayso haddana mar aan weydiiyey in marka laga yimaado eedeynta u jeediyey hogaanka xisbiga ee uu sheegay inay salka ku haysa iscaslaadiisu inay jiraan waxyaabo kale oo keenaya inuu iscasilo wuxuu ku gaabsaday inuu aaminsan yahay in xisbiga ucud ay ku soo fool leedahay burbur waa sida uu hadalka u yidhi geesta kale guddoomiyaha xisbiga ucud faysal cali waraabe oo isagoo ku sugan magaalada burco aan khadka telefoonka kula xidhiidhay islamarkaana aan wax ka weydiiyey dhankiisa eedaha uu cabdirashiid xasan mataan u jeediyey ayaa iska fogeeyey eedahaasi waxaanu sheegay in xisbiga ucud uu tacab badan geliyey faysal ahaan islamarkaana aanu gacantiisa ku duminaynin wixii uu isagu ku tabcay guddoomiyaha xisbiga ucud faysal cali waraabe oo ka hadlayay aragtidiisa la xidhiidha sababta iscasilaada cabdirashiid xasan mataan ayaa waxaa hadaladiisii ka mid ahaa
cabdirashiid xisbiga waa la qiimeynayaa waa la isu taagayaa siduu soo bixi kari lahaa miyaa soo saari karaa miyaa ku-xigeenka sigu soo saari karaa hawshaasaa la geliye lagu noqdo marka waxaan ka baqay in waxaan umalaya de arkay un in la jaans garayn doono oo halkii la doonayey si la diilaan u shaqaynin aanu xisbiga aanu taageero iyo dhaqaale iyo dadaal iyo cid midna aanu keenin baryahana way nagu socotay wana warka waana fursanyahay in cabdirashiid asxaabta kale xusbi kale uu la qaray la galay heshiisa galay guddoomiyaha xisbiga ucud waxa uu sheegay inay xisbi ahaan ay dib isu xisaabinayaan islamarkaana ay diyaar u yihiin doorashooyinka soo socda waxaanu majirto ku tilmaamay inuu faysal ahaan ka horjeeday xalinta khilaaf xisbigaasi ka dhexeeya sida uu sheegay cabdirashiid xasan mataan marka arrinta waxba kamid jiraan khilaaf jiro wuxuu ka careera war waa la isqiimeynayaa arrinta way isbedeshay waxa weeya xisbigu si u soo bixi lahaa waa la rifiyugaraynayaa marka wax kaloo dhibaatoona dhex taala ma jirto qofka soo mas-uula waa la qiimeynaya anaa la qiimeynaya maanta doorteeda guddoomiya kamaashi weynu waa la qiimeynaya inaan sii wada karo in bedelka in la kordhin karo qof kasta waa la qiimeynaya wax kitaab ku gaay maha oo qur-aan ma aha facebooka facebooka siyaasa laguma noqdo iyo chatting annagiyo jamaanimada khilaafsan war markay doorasho timaado waa inaan loo eega waryaa wadanka wadi karaya waryaa dadka isku hayn karaya waryaa soomaaliya iibin karaya waa intaa la eegaa baan ku yidhi ma odhan musharax maaha ma odhan wax imika xumaan hayaan u jiro khilaafnima geesta kale musharaxa jagada madaxweynaha ee xisbiga ucud jamaal cali xuseen oo aanu isku daynay inaan wax ka weydiino dhinaciisa eedahan ayaa ka gaabsaday inuu ka hadlo barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa